أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga angeles kuweeda ugu dalka roon ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa jabhadda faana ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay gobolka axmaar ee waqooyiga dalka etoobiya shan ruux oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaalla magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadda hiiraan ayaa kulmo wadatashiya la qaatay bulshada ku dhaqan deegaanada mukayle iyo ceelwarre ee wilaayadaas wilaayadda bokool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxbeynimo talaada toddobiyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka yombis ee degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya bakhtigu waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacuna waa shan askari oo kufaarta kenya xiradana burbur xooggan ayaa soo gaaray dhanka gobolka shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya agagaarka deegaanka lambar konton dhimashadu waa laba murtad oo ku jira sargaal taliya urur ah oo lagu magacaabi jiray maxamed jilcow dhaawacuna waa saddex askari oo murtadiin ah jabhadda faana ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay gobolka axmaara ee waqooyiga dalka etoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya guulo horleh oo maleeshiyaadka amxaarada ee faano ay kasoo hooyeen dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen ciidanka xabashida etoobiya ee hoostaga maamulka abiy axmed bayaan ka soo baxay taliska jabhadda faano ayaa lagu sheegay in dagaal xoogan uu dhex maray maleeshiyaadka faano iyo ciidanka xabashida etoobiya kaasoo ka dhacay aagga waqooyiga woolo ee gobolka amxaarada faano waxa ay sheegteen islamarkaana muuqaalkiisa ay soo bandhigeen gaari uural ah oo uu saarnaa qori suug ah oo ay gubeen intii dagaalku uu socday kaasoo si gaara uga dhacay aagga magaalada woldiya ee xarunta maamulka waqooyiga woolo waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in nolosha ay ku qabteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya inkastoo tiro cayiman aanay carabaabin waxayna intaasi ku dareen in xayiraad ay saareen dhammaan wadooyinkii ciidankaasi looga gurman lahaa weerarkan lagu jebiyey ciidanka xabashida etoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo labadii maalin ee lasoo dhaafay baraha bulshada la wareejinayay sawir cusub oo muujinaya askar gacanta lagu dhigay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka maamulka abiy axmed mahadsaned caliyare shan ruux oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaala magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya walaalkee nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in khasaare baaxad leh uu ka dhashay daba uu berigii saaka ka kacay ee guri ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa dabkan oo la sheegay inuu ahaa mid aad u xogan ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan shan qof oo isku qoys ah kuwaasoo la xaqiijiyay in dhammaantood ay geeriyoodeen allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto baynu leenahay shantaasi ruux oo kala ahaa hooyo walaasheed iyo saddex caruur ah oo ay hooyadu dhashay kuwaasoo ahaa ilmo yaryar oo gabdho ah oo da'doodu u dhexaysay saddex jir ilaa iyo labayo toban sano jir waxaa isna gebi ahaanba goobta ku basbeelay hooygii dabka uu qabsaday ee qoyskani ay degganaayeen kaasoo ku yaalla xaafadda boqol iyo kontonka ee waqooyiga magaalada hargeysa inantayda ugu weyn waxay fiisa ta ku xigtaana ayd istaahin iyo saddex yaryar oo dhashay oo waxaa lakala idhahdaa iqriyad faadumo iyo mayda dhammaantoodaa dumar wax ninaba naguma jirin kuwa yaryar waxa ugu weyneed labayo toban yaxay ahayd afar jir iyo shan jir iyo saddex jir aboodu nool iyo u joogaa ma way kala tageen oo idin baa korsatay waxaa taalid saliidii iyo waxaa yaalay furaashyadiin baa keena guriga ladhna ku xidhnaa way hurdeenoo waxba may baxaynba anu lama hurdaanu kanaan hurudna anigii hooyaday iyo ilma yaroy walaashay ka hadhay markaas albaabkuu furay walaala naga fur bay guuraadeen markii hadal ugu dambeysay walaal naga fur walaal naga fur ka furi kari waaye keligeyna waan aweydayn oo qof weyn ma awoodi karin inay ila furto waan qayliyey jaarka jeer wanaagsan noo soo gurmadeen laakiin awoodii baan jirinde ilaahayna uu qadaray waxa ka hadhay anigiiyo hooyada iyo ilma yaray walaashayda dhimatay dhashay saddexdeedaasa intii halkan joogtay ka hadhay dhacdadan argagaxa badan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada hargeysa ay muddooyinkan dambe ay ku soo bateen gubashada guryaha iyo goobaha ganacsiga oo marar badan khasaare culus uu ka dhashay mahadsanid abushaybaah mas-uuliyiinta maktabka xisbada wulaayadda hiiraan ayaa kulmo wadatashiya la qaatay bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo ceelwarre ee wulaayadaas haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoohaya walaalkan yaasiir maxamed kulamadani oo ahaa kuwo wadatashi ah waxay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo celwarre ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulamadan ayaa la isku weedaarsaday talooyin muhiim ah iyadoona mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan ay diiwaan gashteen qodobo dhowr ah oo qayb weyn ka qaadanaya horumarinta howlaha muhiimka ah ee ay qabtaan ciidanka xisbada wilaayada hiiraan waxayna bulshada deegaanada mukayle iyo celwarre dhankooda ballan qaadeen inay la shaqaynayaan xisbada magacyada maxamed maxamuud aa la yidhahda deegaanka ka jiro makoylo waa degmada makoylo waxaa noo imaaday niman wafdi ah ka socda maktabka xisbada gobolka hiiraan waxay noola imaaday wadatashi iyo diinta in ka tashanay danahayna alamru bilmacruuf wanaha almunkari intaasaan ku tashanay haddaanaba doonanahay waxaan qayb waxaan qaadanay alamru bilmacruuf wanaha almunkari nin walba kaalinta meesha ugu aadan in iska qabta naf i maal makorka aan zuulina khayrka aan wanaajina anigoo nabadoon ismaaciil aadan ka mid ah macali cabdiqaadir bakaaliira maanta meeshaan waxaa noogu yimid maktabka oo xisbida rag ka socda ayaa noogu yimid raggaasoo alamru bilmacruuf wanahay canilmunkari oo ka socda cununan la qaadanay ilaahay waxaa isku mahadsan yahay arrinkaas walaalaha ay keeneen cununa garab inaan u nahay maanta waxaan ku tashanay mukorka inaan iska suulinna wanaagana asfarna intaasaan ku tashanay iyo wixii oo maarata diinta horumarkeeda ah intaasaan ku tashanay magacayga waxaa layidhaha axmed macalin maxamuud ka mid ah deegaanka mukayl nabadoonada deegaanka mukayl waxaa noo imaanay wafdi ka socdo maktabka xisbada waxaana ka tashanay wadatashi diimeed kulan diimeeda meesha lagu qabtay annagoo aad iyo aad ugu mahad celinayna oo u soo dhaweynayna martida sharafta leh oo noogu imaaday tala diimeed waana la qaadanay tala diimeed baaq bulshadu jeedina waxaa ka mid ah inaan wada qaadanna alamru bilmacruufi nahy can ilmunkar gaaladana baraa'a aan ka qaadanna ilaahayna aan ugu dhowaana alamru bilmacruufi wanahy can ilmunkar dadka muslimiinta guud ahaan ayaa la amray ilaahay subxana watacaala iyo nabigiisa ay amreen inaan marka awelna waa ku sifaysneen inaan gaabin aynahaasi laga yaabo laakiin waa ku sifaysneen haddana inaan sii xoojino oon la qabanno oo xisbadii dhinacaas aan aad iyo aad ugu taageerna diyaar iyo diyaar ayaan u nahay haddii laydinku dhiirageliya inaad haddana aad waxaan ku sheega gundiga ka qayb qaadataan oo gundiga dhiisha aad ka dhigtaan ayaan insha allahu tacaala ugu baaqayaa jasaakumullahu khayran walaalkay waxaa iga baxay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar inay ku taagan tahay ah oo markaas waaye meelaha ugu muhiimsan weliba markaas waaye camalka ilaahay subxaana watacaala iyo dadka ka shaqaynaya iyo dadka markaas mu'miniinta ah meesha ugu muhiimsan idoo ah waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay aad oo aad ayaan ugu faraxsanahay maasha allah alxamdulilah farxad ayaan u arkaa tashiga noogala yeeray insha allahu tacaala hadda kadibna waa kasii qayb qaadan doonaa wadatashigaasna waa khayr ayaan insha allahu insu soo dhammaad rajaynaa waan soo dhaweynaya aad oo aad boqolkiiba boqol maasha allah waxaa talooyin ujeedinaa walaayada ama mujaahidiinta oo ku nool ceel ruuxaan ujeedinaya inay waxawaaye alamru bilmacruuf wanahy can munkar ay waxawaaye aada dan yeelaan oo ay si fiican waxawaaye u hagaajiyaan marka dardargelinta cusub macnaha ay keeneen waalaha xisbada maasha allah aadan ula dhacnay waana soo dhaweyneynaa bulshadii wax badan ay isbedel ay ku sameeyeen jamaacaadkii hadda ilahay ku diidan la oogayo annaga ka mucalimiin ahaan yacni aad ay inuu saaciday reecil wara haddii aan mucalimiinta reecil wara haddii aan nahay arrinkaas musaacada weyn ayaan ka helnay oo jooga degmada mukayle maanta waxaana soo booqday walaalahayna mujaahidiinta ah oo xisbada hiiraan ah waxay nagala tashteen in xumaha la reebo samaantana leesfaro in aan la shaqayno walaalahayna xisbada oo ku wada tashan maxay ahaatood wixii xumoo la arkana oo maxay ahaato xisbada loo soo sheego diinta qof kastay ka xil saarantah qof kastoo muslimiin oo ay diinta ay garab ka qaado anigoo ah mari macalin mukhtaar oo ku nool degmada mukaaylo walaayada islaamiga ee xisbida oon soo booqatay maanta waxay nagala tashteen wanaagga inay faraan mukarkan ay naga reebaan kaalinta nagu aadan waxaa waaye anaga wanaagga inaan anaganaan raacno aan ku garab istaagsannahay owlaadayna aan ku barbaarin anigoo magacayga ku bilaabay farax muumin cumar oo jooga degmada mukayle waxaana soo booqday walaalaheena mujaahidiinta ee alamru bilmacruuf wanahy cani lmunkar waxaan ku tashanay walaalaheena mujaahidiinta ee xisbida ah alamru bilmacruuf wanahy cani lmunkar aan iska kaalmaysano si aan wanaagga hadda aawadna oo laba laabno kulamadan ka kala dhacay deegaanada mukayle iyo calwarre ee dhex maray mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan labadaasi deegaan ayaa qayb ka ah jowlada al cumuriyah litafaaqud watashaawur ee maktabka xisbada wilaayada hiiraan ku marayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maxsaned yaasir wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo muddo afar sano ah ka tirsanaa cadowga allaah ee murtadiinta ah askarigan oo lagu magacaabo isxaaq cali isxaaq ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray waddanka eliteria isagoona kasoo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya askarigan ayaa markii uu soo gaaray magaalada tiyoglow waxa uu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horreyn ka warramay halka uu ka raacay murtadiinta iyo goobaha uu kasoo howlgalay marka hore soo dhawow adigoo magacaada ku bilaabaya isaaq cali isaaq oo ku magdheere isaaq dheere gobolka beledweyne waa tahay beledweyne waxyaabaha aad ka qabanaysay iyo shaqadaada faahfaahin naga sii askari buu ahaa nimanta murtadiinta la shaqey jiray nimankaas waxaa ka raacay hamaraa ka raacay laba kun labaatan labadii bishii toban iyo labaad maalin isniina iyadoo tahay waxaa ka raacay janaal daawuda ka raacay e ka hor intaada nimankan ku biirin ee shaqadaada gaarka ah maxay ahayd shaqadeeda gaarka ee niman degan dhowr dhaha ayaa la shaqo jiray maxay ahayd nimankaas nimankaas niman shirkada oo shaqada nadaafadda iyo muqaayooyinka aabilsan waay shacab le waay marka nimankan inaad ku biirto ee maxaa kugu kalifay yaasee kugu tashkiiliyey qofna iguma tashkiilin marka shiidhan baa igu tashkiiliyey waa raacay maantana wahihin waa arkay waana kasoo tooba keenay waa kasoo baxay sidaad ii sheegtay muddo afar sano ayaad ka tirsaneed haa aad iyo aad xaggee tababar ku qaadatay waddanka elitria faahfaahin naga sii eliteria markaad ku sugnaadeen waxyaabaha halkaas aad kala soo kulanteen iyo ilaa soomaaliya aad ka imaadeen faahfaahin kooban naga sii horta aad iyo aad wax xun baa lasoo kulannay maalinta elitria joogni maalinta tegin horta kow dad soomaaliya la kulannay markii dambe waxaa aragnay waxaa ilaahay indhahii u saaray aan arkay nin salaad tukunaayo oo latumaayo la garacayo waa soo arkay niman gaale oo iltiriyaanka ah marka waa soo rafaadnay markii dambe soomaaliya imaanay soomaaliya markii imaanay ka bacda ku banno qibiyey howlgal waxaa ka bilownay maxaas maxaasaa nina keenay aniga ka bacda xamar u aaday xamar markii aaday ka bacda maxaasaa lasoo weeraray waa soo jaban beledweyne imaanay markii maxaas lasoo weerara adiga ma ku sugnaad halkaas maya waxaan joogay xamar waa joogay xamaraa ku maqnay maxaas ka hor maxaad howlgal ah oo aad ka qayb gashay maya howlgala kama qaybanin waa iska joognay maxaas nimankii etoobiyaanka ka baxeen unukaa la wareegnay ka bacda waa ka tagay xamar anoon ku maqan haddana la wareegay waa ka marka kadib xaggee qabatay kadib beledweyneha imaanay beledweyneha abaar joognay kabdibe waa kasoo tagay waa waa kana waana ka toob keenay taa'ibkan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu shaaca ka qaaday nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin murtadiinta iyo gaalnimada ay ku dhex sugan yihiin waxa uuna hawada u mariyey fariin baaq towbadkeen ah isagoona ugu dambeyn sheegay in soo dhoweyn wanaagsan uu kala kulmay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool
horta murtadiinta in badanaa la sheegeeyay waana arag wali eeyin may laha murtadiinta lankigeeka may buaha nool bariima nool an aragi noolola dhabta ee may buay geeka teegana salaad ilaahay iska dhaafmay bualaan horta sooma horma aragna salaad maan marka salaadow may lahaa lankigee warkay dhuunsa doona waxaa ku too bisheenay walaalkay mayba wadanku kooyoy wadan nibadhe mayba hurmuna taalla yarooga fikiri shireedee fikiri fiirii musung aha shireed horta musung marka nado waayo inaad waajibkii lakiilay fuliist waay waajib manin yaalna miilas maalin ihamiin walgayile waltumudaay lankii soong soomo wala liyaaba jarib aragii nifisaasaa ku socota maybwaa markay dama ku fikiri nolol dhabta maygalay wadankiin aad ogaaytii hurmadii madigtiintaale shamanada ah imiilifaas aad jiifadaasi taleefonkon ilaa gee koob aad meydhodhakat mayba mahakadiras rafaad inol humo iyo kanoolani lamada boqol laga qaaday geek maybwa mayn kugu in badan konton door an od mayba dalkay ku dhaadhaasdeen kugu in badan lama boqol hoob uu kadhiyan hiraabta ahano maybwaha wanas biyo wala leela kamaara la qaade aanan jaada qaade walaas fiirihay bari wadada suruna umudel dhahay marka fiiri fikiri maybwa inana ku taba waan ku toobasheen yahan ku dhaal ya go'aansaday geekana may dareemahay maybwa inana geek hurumna hayso meelfaw jiifta meelfaw marayo lana gurihinka teegane meelfaw jawdigan ka haysada tahay markaad soo gaartay wilaayada islaamiga ah ee bokool gaar ahaan degmada tiyoglow sida lagu soo dhaweeyey sharaxaad naga sii degmada tajeylow markii ana kooy may dareemay geeka inaan hurmad haysada maybwa oo jow degan wadan maybwa nibad taalla nolol fayra taalla inana kooy yeedii ladan dareemi maybwa inta injeed inta insoota lakiin arhaana lakiin baadana nibad taalla nolol fayra taalla yaha kooy
soo dhawaanta aad la kulantay ka horan iyo waxa aad filaysay wallahi horta maybwa madi hor maybwa mayn era jaray al-shabaab kulley hoob asaradan walsiin gooryan eraay alxamdulilah maybwa geek hoob an wadankii kooyna safaylilahin dhawaay wadan may kooy maybwa barwaagi iniba taalla fariintaada ugu dambeysa ee dhalinyarada aad halkaas kaga soo takay aad u dirayso maxay tahay dhalinyarada an miirasan kutabi may laha walaalayaalow galankii geek nool bariim nool fisaada miiras taalla isla ogniin wal is ogi kolley miiras noolma taalo wadankii nibada taalla hurmino taalla sukooye intii isan bakteena dunyada maaladaa wadankeena iskunada arilahay taa'ib isxaaq cali isxaaq ayaa ku biiraya boqolaal askar taa'ibiin ah oo horey u soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee bokool kuwaas oo maanta dareemaya xorriyad iyo nolol wanaagsan warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu